Marba marka ka dambeysa waxaa sii xoogeysanaya xiisadda u dhaxaysa dowladda Itoobiya iyo maamulka ku-meel gaarka ah ee gobolka Tigreega. Madaxweynaha maamulka gobolka Tigreega ninka lagu magacaabo Tedese Werede ayaa waxa uu hanjabaad culus hawada u mariyay dowladda Itoobiya iyo maamulka Canfarta. Waxa uu sheegay in weerarada ka dhacay gobolka Canfarta ay u arkaan inay yihiin kuwa ay ka dambeyso dowladda Itoobiya iyo maamulka gobolkaas. Waxa uu sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaq waliba oo ka dhaca gobolka uusan ahayn mid ay kaliya sameynayaan ciidamada Tigreega, balse ay kaalin weyn ku leedahay xukuumadda Addis Ababa. Isagoo sii hadlayay ayuu intaasi ku daray in ay wax waliba oo qaraankooda ah ay sameynayaan sidii ay kaga hortagi lahaayeen waxa uu ugu yeeray xoogagga dawadhilifka ah ee wakiilada shisheeye ee ula jeedo garabka kale ee kooxda TPLF. Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu khudbad ka jeediyay baarlamaanka dalkaas, ayaa isagoo u hanjabaya kooxda TPLF waxa uu ku nuuxnuuxsaday in halis dagaal ay kusoo wajahan tahay gobolka Tigreega ee TPLF. Waxa kale oo uu sheegay haddii ay sidaan wax ku wado TPLF, haldoorka bulshada looga baahan yahay in si degdeg ah u dejiyaan kooxda inta ay goorigoor tahay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Itoobiya ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa waxaana soconaya hanjabaadyada ay isdhaafsanayaan labada dhinac.